waxaad ogsoontah waa in muddo dheer kenya aada maxay uga xun tahay dhibka soo haasto shacbiga soomaaliya maxaa nasiib darre dad diin ku adeegsanayo in ay dagaali hayaan heshiis uusan meesha ka muuqanin ha ahaatee kenya marna marna kuma aynay talagelin in dhibka soomaaliya ummadda soomaaliya haysato inay dhib kale ugu kordhiso annaka xuduudkaayna ma dhaafayno waddan haddaanu nahay ilaa waan daafacaynaa nin alla ninkii isku dao inuuna soo farageliyo marka mowqifka dowladda kenya waxa weeyaan inaysan wax ciidan ah u dirayn inay ka tallaabaan xuduudda soomaaliya
bolisiga waddanka kenya maanta waxaa weeyaan marna marna kenya ma gelayso dhulka soomaaliya sideed u aragtaa codsiga ka yimid dowladda soomaaliya yay tahay inay u gurmadaan sida ay dowladdu codsanayso in loo soo gurmado ayay dalbatay annaku waddan ahaan waxaan la shaqaynaynaa bolisiga igad iyo african union iyo united nation wax xagga intaa dhaafsiisan oo annaka aan samaynayno ma jirto haddii urur goboleedka igad ama midooda africa ay kenya ka codsadaan inay ciidan soomaaliya u diraan mowqifkaasi ma isbedelaya hadda adii sheegtay uma malaynayo marna isma bedelayo maxaa annaga dad jiiraanana ninka jiiraankana in uuba wax maslaxo ku doono ma ogiya inuu wax xoog ku doono ma aha waxaad iga warantaa kenya hadda xuduudda dhibaatooyin dhinaca ammaanka amiyaa ka jira dhinaca kale waxaa gacanta ku haya ururka al-shabaab oo hanjabaado badan u jeediyey dowladda kenya arrintaas sidee bay u qaadanaysaa kenya
arrintaas eto annaga si fudeed uma qaadanayno maxaa wacan hadda uguma horeyso waddanka noo gobolkanita waqooyi bari oo la dhaho soomaaliya ayay raacaysaa shacbigana raalli kama aha dawladdana raalli kama aha mana umalaynayno in ay awood ay qabaan oy markaa waddankaasito ay xoog ku qaadan karaan waa gartay maxay kula tahay inay hanjabaadahan ugu jeedinayaan kenya
maxaa umalaynaa uun arrintii soomaali weyn la dhihi jiray unbay rabaan inay shicbiga soomaaliya ay uga helaan support shicbiga soomaaliyana uma malaynayo dhabka maanta haasto in ay ku habboonto in ay xalaaliyaan waddankooda inta ay waddamo kale faragelin lahaayeen ma laga yaabaa in mawqifkiinan dowladda kenya ah inaan la faragelin soomaaliya inay saamayn ku yeelatay oo idinku qasabtay hanjabaada ka imanaysa al-shabaab ma inna ma aha shabaab wax ay naga goon karto ma jirto waxay waddanka kenya ay ka qaban kartona ma jirto laakiin policy ahaan arrinta soomaaliya goortay bilaabatay ma ay dhaween marna waddanka kenya ma ma muusan gelin waddanka soomaaliya al-shabaab iyo al-shabaab la-aanba haddaan usoo laabanno arrinta ku saabsan waxaa jirtay kenya hadda ka hor gudaheeda dad ajaanib oo laga soo afduubay inay jireen oo dhinaca soomaaliya loo gudbiyey inkastoo dadkaas haddana la sii daayey marka mowqifka kenya wax ma ka bedeli kartaa xadgudubkaas oo kale oo xuduudda ay kusoo galaan kooxo dabley oo ka imanaya dhinaca soomaaliya sidaa hore marka horeba kuu sheegay weligaynaba annaka waddan ahaan inaan jiiraankayna si wanaaga ku wada noolaano ayaa bolisiga waddanka uu yahay markii balcaamihii missionaariga laga laga afduubana waan heli kari lahayn inaan waddanka weerarno ilaa maxay nala noqotay intii shicbi uu ku baabi'i lahay inay arrintaasito si suluxo lagu raadiyo haddana maadaama la yidhaahday waddanka gob gobolka waqooyi bari ayaan claim garaynaynaa hadday wax kacsaankaas isku dhacaan si allah sidii markaa noola haboon noola gudboon waan ka fikir doon ka waran haddii soomaaliya ama dowladdaba ay ka takhalusaan ama guud ahaan ay u gacan gasho ururka al-shabaab iyo urur kale xisbul islaam ee ay maaragtay isbahaysiga leeyihiin dowlad islaamiya oo xoog loo ka dhalta soomaaliya sidee bay u arki kartaa kenya kenya muslim badana ku nool haddii saas ay la noqoto shicbiga soomaaliya iyaga ay saas ku tashadaan ay ku goostaan si aan annaka aan ku faragelin karno ama ku diidi karno ma jir ma jiraan